بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول هذاكني باب وجوب الوفاء بالأوفينتا واجب نمت كذا باب كيسي وهي ببيعة الخلفاء ذاتي أمردا أما خلفاء ها بيعدودا للقل أيوه يمع هدودودا الأول كهوري فالأول كهوري أدو دينا يدي ددك أهل الحل والعمل الشخصي أي لم يضايعودان كاس بي بيعديسو صحيح تهي هدي بل مثلا إيضو دي كاس مد للبا مضايعودي مد كلا ويمادو إستغانا يا أما إذا أي بيعي وحيالهاس أي لم يضايعوتو كبيعديس اللو فيني يواكي هوري بيعديسو كنتنطيون كان كلا بيعديسو بادل بين نقونيسا bal si ay u kala horreeyeenun haddii bal khilaafiyo mura yimaado taas buu baabkeedii yahay oofin la oofinayo bal beecadoodii xadaثna mحamed بn bشhaar qala xadaثna mحamed بn jaعfar qala xadaثna شhucbat عan furat الغaزاaزي عan abi xaazimi qaala qacadka aba hurayrata kale abu xaazim oo alashtaci ama ml de waxaa caza alashtaciya oo markaas salmaan magaciisa la odhanayo hore inuu marar kala duwan usoo maro abu hurayre wax ka wariya abu xaasim kalena isna marar badan baan soo aragnay oo sahl ibnu sacadiya wax ka wariyo ninkan kaba yar labaduba taabiciintii haba ahaadeene haddaba furaat lghazaasna furaat ibn abi cabdiraxmaan bal horeynu isagana usoo aragnay waa nin siqa ah wuxuu yihi markaasin abu xaasim qacadtu waxaan la fadhiistay oon la mujaalasooday abaa hurayrata khamsa siniina shan sannadood oo dee waa saaxibu abi hurayra waxaanu leeyahay shan sannadood baan la fadhiisan jiray la mujaalasoonayay isagoo cilmi ka qaadanaya abaa hurayra fasamictuhu waxaan maqlay saxaabigaas yuxadiثu xaal uu waramayo can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay isagoo kaba waramayo oo qaala rasuulku inuu yihi annahu qaal kaanat waxay ahayd banu sraa'iila reer bani israa'iil waxay ahaayeen waa israa'iil inamadiisii ama dadkiisii isaga kaba beermay israa'iilna waa nebi yacquub weeye banu israa'iilna waa abna'ahu waa qolooyinkii alasbaad laba odhanayay ee san dee qabaaisha marka la eego carab agteeda alqabaa'il oo kale kaba dhigna alasbaad haddaba waxaana ay ibnu cabbaas iyo kaba soo naqliyaan isra inuu noqonayo bimacnaa cabdi oo kale ila ay bimacna allah tahay oo cabdullaahi ama cabdiraxmaan oo kaleye uu la mid noqonayo waana dariiq ay la maraan magacyadan ku dhammaada il dhammaantood ay la wada maraan waloja ay kala duduwan yihiin haddana taas bay kuba fasiraan de adigu waa say markaa ibnu cabbaas iyo lagaba soo naqliyeen haddaba qolooyinkaa dee isagu waa israa'iil waa nebi yacquub eh waxay ahaayeen tasuusuhum kuwa maamula alambiyaa-u ambiyada maamuli jiray ambiyadaa maamuli jiray oo macnaha yatawallawna umuurahum weeye umuurtooda waxa tawaliyayay ambiyada san dee dadkan kale aan iyaga ahayn ee ummaddeenu ay kaba mid tahay dadkan madaxdii ay umuurtooda u tawaliyaan iyaga ambiya ayaa tawaliyi jirtay umuurtooda waana inoo soo socotaa say u tawaliyayeen waxaana ay lafdigan asiyaasana halkan sharaxay kuba sugantay waa alqiyaamu calaa shay bima yuslixu waa shaygii oo loo qumo waxii hagaajinaya macnaa waa dee ruuxii oo waa maamulkii wax la maamulayay wixii fiicnaynayay uu kuba hagaagayay ee loogu qumaya ama lagu maamulayay macnuhuna imaka halkan waxa weeyaan un say noo dambe kullama wabakan kullamaa markastoo halaka uu dhinto nebiyu nebi uu dhinto khalafahu nebiyu nebi kale ayaa bedelayay oo nebi karaa ilaahay soo dirayey hawshiisi iyo wadiifadii qabta taas buu yidhi bal marka macnuhuna waxa weeye haddii iyaga dhexdood fasaad iyo waxyaalo kaba muuqdaan ilaahay subxaana wa tacaala nebi buu usoo dirayey umuurtoodii iyo sha'nigoodii tawaliya wixii ay dooriyeen ee axkaamtii towraad ahayd meeshiiyo fasaadkay laba yimaadeen suuriya ayaa ilaahay uba soo dirayey waxaana sidoo xaafid ibnu xajar ilaah xadiidka ishaara ay uguba sugan tahay ee inay inagu la kulama midman yihiin ambiyadaa isbedbedelaysee kollay dadkii raciyada ahaa inay u baahan yihiin oonay kaba maarmahayn min qaa'imin biاlamr cid umuurtooda u qumta oo dariiqii toosnayd kuba xambaarta kii madluumka ahaa uga garsoorta kii daalimka ahaa inaan kollay lagaba maarmahayn haddaba reer bani israa'iil hawshaa waxa qabanayay ambiya qabanaysay oo marka nebi dhintaba nebi kale ayaa dabadii imanayay wixii ay fasahaadiyeen oo dhanna hagaajiya wixii ay dooriyeen suuriye axkaamtii towraadeed kaba mid ahaayee dee ay iskuba xukumayeen arrin kaleo xadiidka inoogu suganna waxa weeye se imaam nawowi halkan leeyahay raximah llahu tacaala inay bannaan tahay ruuxu hadduu dhinto in dee laga cabiro halaka fulan macnaa halaka imaka halkan waa ambiyo waa ambiyadii ama nebi baa ilaahay ayaa rasuulka ilaahay kaba cabiray kulamaa halaka nebiyun macnaa mar kastoo nebi dhinto oo lafdigan halaka bimacnaa maata un weeye inagu de waa runoo imaka gaalkaa la yidhaha u halaagsamay oo ruuxa muslimka iyo waxyaalahaas iyo waa lafti ay kaba dhowraan ee laakiin laftiga halaagu wuxun buu keenayaa waa dhimashuu keenaya waa tan xadiidka ta inoogu sugan bal qur'aanka nebi yuusuf xataa idaa halaka qultum lan yabcatha allahu min bacdihi rasuula nebi yuusuf baana laga hadlay oo markii uu dhintay nebi yuusuf baa tidhaaheen rasuul dambe lama soo saarayo nebi yuusuf baaba ilaahay subxaana watacaala kaba cabirata xataa idaa halaka bal markaa de inaga agteena taas macnuhu haba ahaado ama waxaa dee yar dihnigeena iyo ama isticmaalkeena eh dee lafdiga waa shay iskaba banaan haddii taa lagaba cabiro axaadiisana way kuba soo noqnoqotay qur-aankana aayaddaas buu kuba yimi haddaba ambiyadu taas bay ahayd wainahu laa nebiya bacdi aniga nebi iga dambeeyaa ma jirto ma jirto rasuulka ilaahay waa khaatama anabiyiin waaba alcaaqib iyo almuqafa markaa nebi isaga dabadi imanayaa ma jirto dee wakhaatama nebiyiina waaba kaa nebiyadii oo dhan baaba isagii lagu khatimay haddaba nebi ka dambeeya oo wadiifadii iyo hawshii uqumayay uqumaya dadkii ku maamulayo dee diintii wixii fasaad iyo takyiiree yimi doorinaya rasuulka ilaahay dabadi ma jirto kollay halkii ambiyada reer bani israa'iil waxaa joogta ee dadkii culimada ahaa ee diintii caddaynayay ee nashrinaye faafinayay ee wixii munkarka ahaana dee suulinayay kuwaas baa meeshooda ah waxaana jirta kollay in dee waa wax soo aro yimi oo dadka dhexdooda kuba shuhuroobay oo ah culamaa ummatii ka ambiyaai bani israa'iila culimada ummadaydu waa reer bani israa'iil ambiyadoodoo kale macno haddaan eegno waa macno saxiixa oo reer bani israa'iil dee kolba nebi markuu meesha ka baxaba nebi kalaa imanayay inagana taasi ma jirto waxaa diintii nashrinaye xambaaraye gudbinaye kolba midba mid kale oo kasii dambeeye uu de waxa weeyaan isagii intuu sii baro isagii kale uu halkiisii gelaya waa waa culimadii laakiin lafdigu wax rasuulkii ilaahay yidhi maaha xadiid rasuulka ilaahay yidhi maaha meelo kala duwan dee taa ha loo nisbeeyo bal qurdubi sharxiisa iyo halkan way dhacday isagoo markuu meelahan fasiraya hadalkaasa soo qaade laakiin say dee aimadu yidhaahaan damiiri iyo ibnu xajar ilhaytami iyo keyrkoodba ama dee aimo kaleba kutubtooda ay dhahaan xadiidkan macno ahaan waa macno saxiixa laakiin ma aha wax rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh xaggiisii asal kuleh oo loo tiirin karo ama xataa taas waa mawduuc weeye iyado macnaa la asla lahu can nabiyi salى اllahu alayh wasalam kulama halaka nabiyu khalafahu nabiy wainahu laa nabiya bacdi wasatakunu waxaa ahaan doonta khulafaau niman madaxa ayaa dee iyaga nebi ma imanayee khulafa ahaan doono fatakuru ay alkhulafaa way badnaan doonaan oo khulafadaas ee ahaan doontae rasuulka ilaahay dabadii iman doonta way badnaan doonaan dee badnidoodiina maxaa kaba dhalanaya dhici karta inay laba iyo saddex iyo mar ay dee wada sheegtaan inay mid kastaaba kii khaliifadii ama amiirkii yahay ama madaxweynihii yahay taas baa iman waxaa ka dhalanaysa nisaac iyo muran iyo isqabsi iyo islayn baaba kaba imanaysa badnidoodiio way badnaan doonaan waa mucjiso rasuulka ilaahi mucjizaadkiisii salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba mid ah marka qaalo waxay idhahan famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa dee inay nisaacaan sheegaynaa imanaya isqabsi baa iman in mid wax ka badani sheegto ayaaba imanaysa maxaadna faraysaa haddii dee muran yimaado khilaaf yimaado taas oo kale ay dhacdo qaala rasuulku ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fu ofiya waa min alwafa weeye wafa yafi bibaycati alawali ka hore baycadiisa falawali haddana ka hore kaa oofiya oo macnuhu waxa weeyaan imaka hadduu dee khaliifa uu meeshii jiro ciddii kale sheegatee tidhi anaa dee ah baycadiisaas iyo waxyaalahaasi eew haddii xataa lala mubaayacoodo ansaxaya maaha oo kale bal misaal ahaan waxaaba dhici karta iyadoo kii hore meesha ka baxayba dhintayba oo mid ahla alxalli waalcaqdi ay la mubaayacoodeen mid kalena cid kale ay laba mubaayacootay kii caqdigiisu horeeyey beecadiisu horeysay beecadiisu saxiix noqonaysa ka kale beeco aan jirin bay noqonaysaaye bal markaa waxa oofisaan bibaycati alawali falawali ka hore beecadiisa waa haddii sidaas oo kale xaalad sidaas ay dhacdo falawali haddana ka hore wacduhum siiya xaqahum xaqoodii siiya xaq waa wixii ay lahaayeen dee imaka inoogu jirayba casharadii hore waana inoo socon doontaay oo ah samcu waddaaca in iyagii la maqlo la adeeco waa wixii aan macsiyo ahayn lagu adeeco aan laga hor imanoon daacadoodii lagaba bixin bal taase wixii kale de bal matalan iyagii waa lagu daba tukanayaa xataa jawrbaha laba yimaadeen haddii jihaadiyo waxyaale ay ogayeen waa laba jihaadaya jumcad iyo jamaacaadki iyo xajki iyo waxyaalihii bal taas wixii bal matalan dee xaqe iyagu ay qaadayeen zeesakay qaadaan oo kale ee iyagii waa loo dhiibayaa oo kaleo macnaa wixii bal matalan siiya xaqoodii ay lahaayeen samci iyo daaco iyo wixii kale dee ay matalan iyagu hayeen ay maamulayeen ay fulinayeen oo taas oo kaleo lagaba hor joogsane lagu gargaaroo lagu kaalmeeyaba fa ina allaha ilaahay saa'iluhum mid weydiinaya weeye cama sarcaahum wixii uu iyaga ka dalbay inay ilaaliyaan ku kalifay laazimiyey korkooda inay xafidaan oo ilaaliyaan ilaahay uu weydiin doonaa oo macnaa iyagu haddii dee waxa waajibkoodu yahay cadli taas iyo ricaayadaa fiican iyo dadkii iyo diintiiyo inay u naseexeeyaan bay taasi tahay haddii iyagu ay ka soo baxeen oy si fiican uga gutaanna waa imaamkii caadilka fadligii badnaayuu lahaa waa taa aynu soo maray hadday taas iyagu gudan waayaanna ilaahay baa weydiinaya kana abaal marinaya dee wixiina waa loo qabanaya ee idinkuse xaqoodii guta weeyaan oo wixii xaq ay lahaayeen waana axaadiis inoo socon doonta haddii ala yidhaaho in xafn xajar ba halkan wuxuu yidhaha waxaa kuba sugan taqdiimu amri diini calaa amri dunya arrintii diinta oo laga horeysiiyey arrintii adduunyada waayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu amray xaqii suldaanka in loo oofiyo ayuu amray sababtuna samcigan iyo daacadan iyo kelimadii muslimiinta oo mid noqota iyo iyadoo taas baa kuba sugan oo waxaa ku sugan iclaau kelimati ddiin iyo fidnadii iyo sharkii kaba dhalanayay mukhaalafadiiyo khuruujka oo meesha lagaba saaraa kuba sugan bal marka xataa hadday xaqiinii idin siin waayaan oo wixii waajib a ulahayd in laydiin gudan waayo kaa ilaah baa weydiin doono kala xisaabtami doone idinku xaqaasun guta weeyaan oo waa umuurtii diintiiyo waxay diintu ku hagaagayso laga horreysiiyo waxyaalihii bal matalan adduunyo iyo gees kalena haddii iyagii laba mudaalabadoodiiyo taasna ilaah baa subxaana watacaala kala xisaabtami doono xaqii hadday gudan waayaano waana waxyaalo axaadiisa way noo dambaysaa kolley maha casharkan kuma dhammaanaysabe xadaثna abubakr بn abi shaybata وcabdالlahi بn baradin اlأshcariyu qaala xadaثna cabdالlahi بn idriis can اlxasan bn furatin can abihi bhada اisnaadi milahu sanadkii xadiidkani oon kaba soo baxnay furat wuu ku sugnaa furatulghazaaz baa ku sugnaa laakiin shucba ka warinayay imaka nin uu dhalay oo xasan la yidhaaho ayaa halkii shucbo kuba sugan oo xadiidka ka warinaya furatulghazaaz hore ayaynu kitaabka ugu soo aragnay inankiisa laakiin xasan ibnu furat ibn abi cabdiraxmaan waa niman reer kuufa ahaaye hore iyada inaguma inaan soo arag isaga xasankan xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa saduuqu yahimu min asaabic waa cibaarati abi waasiqo laakiin isaga wuxuu ka dhigaa nin deeru badana ujeedadu cadaala way u sugnaatee laakiin xifdigiisu ma saas uma sii adka aqlaad baa kaba dhacda waana atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa laakiin xafiisaha ba yidhaha ibnu xibbaan iyo ibnu maciin iyo daraquni iyo way tawsiiqiyeen calaa kuli xaalin xadiidkan keliya ayuu muslim ku leeyahay oo mutaabaco ah waayo dariiqii hore waa ta aan soo marno shucba ayym waxaa kuba sugnaa ee shucba halkiisa kuba sugnaayo waa mutaabaca uun imaamkaas baa dariiqii imaka dee isaga xadiidka la wadaagsaday muslim taasuu ku leeyahy ibnu maajahna isna waa kitaabkiisa xadiidkanun buu kuleeyahy aan hayno tirmidi buu xadiid kale kuleeyahy kutubta saddexdaa lixdaa wuxuu kuleeyaba intaa weeye waayo saddexdaa kitaabun ba kaga sugantay riwaayo uu leeyahay bihada isnaadi milahu xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abulaxwasi wawakiicu x وxadaثnي abu سacيidi الأshaj qaala xadaثna wakiicu x وxadaثna abu kuraybi وبن نmayri qaala xadaثna abu mucaawiyaةa x وxadaثna isxaaq بn ibrahima وعaliي بn khashrm qaala aخbarana ciise بn yunusa kulhm can الأcmaشhi kolley dadku waa dadkii hore aynu kitaabka kusoo araarki jirnay abulaxwaskana waa salaam ibnu sulaym weeye marka abulaxwas iyo wakiic waa sanadka dariiqa hore dariiqa labaadna ee abu saciid ilashaj oo muslim sheekiisa bal shanta kalena u sheekha cabdullaahi ibnu saciid isna wakiicun buu kaba warinaya halkaa labaa inoogu sugan dariiqa saddexaad ana oo abu kurayb iyo ibnu numayr maxamed iyaga sheekhyada muslim ay yihiinna xadiidka wuxuu kaba wariyeen abu mucaawiya waa nin saddexaad dariiqa afraad ee isxaaq ibnu ibraahim iyo cali ibnu khashram ay kuba sugan yihiinna imaamkii ciise bnu yunus ayaa kuba sugan marka kulluhumna wuxuu wadaa afartan ciise bnu yunus abu mucaawiya abulaxwas iyo wakiic xadiidka waxay ka wada wariyeen can ilacmash acmash bay kaba wariyeen xa sanad kale haddana ku noqday muslim waxadaثna cثmaan ibnu abi shaybata walafdu lahu cثmaan ibn abi shayba isaguna xadiidka waa warinaya abu shaybana san hore usoo ogaanay dee isaga ninkay walaalo ahaayeen ee ka axaadiia badnaa waana ninka raqam waaxid axaadiia muslimba ah abubakr ibn abi shayba isaga raqamka koobaadaba ah oo kun iyo dha dee ziyaado ayay axaadiistiisu kaba badantay kitaabka uu ku leeyahay horeynu usoo aragno abu shaybahani waa awowgoodee aabahood maaha kolley nin kaley walaalayina waa jiraa labadoodan oo iyaga waxaa la yidhah de waa cusmaan iyo cabdullaahi ilmo moxamed weeye moxamedkaas baa ina abi shayba abu shaybana ibrahim bnu cusmaan baa la yidhaahaa abu shayba waana nin aada u daciifa halka raggaa xufaada uu awowga yahay de ama axfaadiisa ay xufaadaata isagu nin aada iyo aada u liita weeye waana ninkii xadiidkii warinayay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh labaatan ragcadood iyo saddex witire inuu taraawixda tukaday waa ninka xadiidkaa wariye weeye ibraahim bnu cusmaan qaadibu waasid kaba ahaaye nin qaadiye haddaba wuxuu leeyahy lafdigan inoo soo socda waxaa leh cusmaan oo wuxuu hi cusmaan xadaثana jariir can اlacmashi can zayd bni wahbi can cabdillaahi waa kan jariirna waa imika raggii hore inoogu biiraya can alacmash can zayd bni wahbi can cabdillahi cabdillahi wa cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu uhi cabdullahi bni mascuud qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi inahaa damiirkan waa damiirkan ay lilqisa ay kaba cabiraan ujeedadooyin hore aynoo soo aragnayna damiirkan damiiru sha'ni la yidhaaho waana damiir jumlo ka dambaysa ay fasirto oo damiirkan damiiru shaniga ay yidhaahaan jumlo ka dambaysa kolba jumladaa ka dambaysa dabadi imanaysaa tafsiir uba ah kaasun weeye damiirkan ay damiir alqisa yidhaahaana ee waxa ay tahay haddii lafdigu uu lafdi mudakar yahayna damiiru shani bay ka cabiraan horaan usoo sheegay haddii lafdigu lafdi ta'niis yahayna damiir alqisay kaba cabiraan waxaa ka dambeeyun baana tafsiir u ah damiirkan waa damiirkiio damiiru shani une marka satakunu bacdi dabaday waxaa ahaan doonta aharatun aharo waa dee eexasho iyo wixii la wada lahaa ee dadka dee xaqooda ahaayo dadka qaar ay la khaas noqdaan ahara iyo usra iyo bal luqaadkeeda horeynu usoo aragnay waa shaygii mushtaraga ahaa ee cid kaba dhexayso cidila khaas noqoto oo dadkii wax ku lahaa laga qadiyo oo taas oo dadkii madaxda ahaayo oo wixii abwaashii dee ay maamulkeedun lahaayeenna iyagu ma lahae say doonaan ugu tasarufo kay doonaanna qadiyo kay doonaanna dee bal masalan wixiisiiyo wax kaba badan ba siiyo oo kale taas bay asaradu tahay haddaba dabadee waxaa noqon doo ahaan doonta dhici doonta asara dhici doonta waana mucjizaadkiisii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh sida ka horeynu kala soo baxnay iyo wa umuurun umuur tunkiruunaha sharcan aw inkira umuur dee xaggii sharciga aan ku toosnayn ku banaanayn oo inkiri doontaan qaale waxay dhahan yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow kayfa seebaad ta'muru amraysaa man adraka ruuxa gaadha ee minaa xaal uu nagana mid yahay annaga daalika arrinkaa ninka dee adigu dabaday buu yihi oo rasuulka ilaahay dee intuu joogo waxani maba dhacayaan kale khilaafadii raashidada ahaydna may dhacahaynde ciddii bal masalan annaga naga midee noole xaaladaas oo kale iyo markaa waxyaalaha dhici dooneed sheegtay waktigaas isagoo nool ay dee arrintaasi dhacdo muxuu yeelayaa maxaad amraysaa dee asaradana waxay ka dhacaysaa waa dadkii madaxda ahaa bay ka dhacaysaa umaradii bay kaba dhacaysaa bal masalan qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh tu-adduuna waa gudanaysaan alxaqa xaqa aladii xaqaasoo calaykum korkiina ah oo dadkaa madaxdii xaq bay leeyihiin iyagana xaq baa lagu leeyahay xaqii lagu lahaa waxaa kaba mida cadaaladaas iyo dee incadli iyo ricaayadaa fiican ay dadkii si fiican u wada maamulaan cadaala ay kuba sugan tahay haddii xataa taa dee way ka tegi doonaan weeyo cadligaasaa meesha kaba bixi doona iyo ricaayadaa fiican iyo nasiixadii dadkii iyo raciyadii loo naseexaynayay idinku se markaa xaqii korkiina xaqna way leeyihiinoo waa asamcu wadaaca in la maqlo la adeeco wixii aan macsi ahayn haddaba kii korkiina ahaa ee samciga iyo daacada ahaa ayaa gudanaysan ujeedadu maaha wixii macsiyo ah ay idin farayeen ku raaca oo ka maqla taasoo adeeca taa lagama adeecayo ee laakiin waxa weeyaan wixii macsiya iyadoo lagama adeecahayn xaqii dadku ay lahaayeen ay gudan waayeen asaradan oo iyaga xaggooda kaba dhacday ee ma keenayso mubarirna uma noqonayso in laga hor yimaado la yidhaah waan ridaynaa oo daacadiisii baan kaba baxaynaa waan ridaynaa taa fasaad kale oo ka weyn baa kaba ratibmaya waa bal markaa iyadoon shaygii macsiyadaa ruuxu aanu ku adeecahayn haddana daacadii guud iyo cadam alkhuruuj calayhi iyo iyadoo daacadiisi lagaa baxo laga hor yimaado la yidhah waan ridaynaa taa iska dhowra weeyaanoo xaqii idinka korkiinaa baa gudanaysaan watas'aluuna allah haddii markaa iyagu dee xaqii ay gudan waayaan taasi yaani mubarir ma noqonayso wax idin baneeyana ma noqonayso ina dee wax kale oo idinkuna ah is-isaar kale iyagu hadday tii laba yimaadeen idinkuna arrin kaloo tidhaaheen xoog baan kuba soo dhacsanaynaa inaad laba timaadaan halkaa fitna iyo fasaad weyni kaba bar bilaabmee ilaah baa weydiisanaysaan alladii kii lakum wixii idinka idiin sugnaaday ee xaq ahaa ee dhahaydeenna ilaah baa weydiisanaysaan ilah baa subxaana watacaala idinka soo goyn oo weydiisigu waxa weeyaan waaba iyadoo ee ilaahay bal qalbigoodii uu naxariis iyo naseexo geliye iyo inay xaqii gartaan oy dadkii ee cadaaladii iyo insaafkii iyo isaarkii adigu ay laba yimaadaan taasi waa mid iyo iyadoo dee ay ilaahay weydiisaanba kuwo u dhaama oo ka roon inuu ilaahay ugaba bedelo waa baryo oo kale marka arrinkan la yidhi dadkii maqlana maha kama dhigna inaan iyagu wixii loo raacaynay ilaah baa fa in allaha saa'ilhum cama sarcaan sa inoo dambaysa xadiisna way soconaysaa xadaثna زhayr بن xarbin وإسحاq بن إبراhيم qال إسحاq أخبرnا وqال زhير xdثnا جرير waa labada siiqun baa kala duwan عن الأعمشhi عن زaيد بن وهبi waa markii dhaweydna زaيد بن وهب waa inoogu sugnaaye cabdاللahi بن مسعوud buu xadيiث ka warinayey waa taaبici weyn lakiin maanta عن cabدالرحمن بن cabdرب الكعبة nin cabdالرحمن بن cabdرب الكعبة la ydhah de waa magacii on cidi ka bedelinayo de ay laba bixi jireen kaas baa uu ka warinayaa cabdالرaحmaan iبn cabdirab الkacbana waa nin taabiciya oo iqa ah oo taabiciintii dhexe kaba mid ah muslim iyo asxaabu sunan oo nasaa-i ku jirin baa wax ka wariya guud ahaana iyaga dhammaan kutubtan xadiidkan buu ku leeyahay bal dee koley riwaayaadna way noo dambeeyeen ama duruq baa yar dambaysa iyadoo nisbo la raacin doono in sha allahu tacaalana waan arki doonaa marka xadiidkan dheeri dhammaado haddii ala idhaaho bal laakiin xadiidkan bay ku leeyahay kutubta aan tilmaamay waa muslim iyo asxaab bukhaari waxba kuma laha iyo asxaabu sunano weliba nasaa-i aanu kus ka mid ahayn wuxuu yihi bal markaas taas qaala dakaltu masjida masjidkii baan soo galay masjidkuna kacbadii buu ahaa waa masjidkii kacbada waa masjidkii alxaraam faida cabdullahi bn camr bn اlcaas wuxuu baaba igu soo kadiyey oon lasoo la kulmay cabdullahi bn camr bn اlcaas oo jaalisun fadhiya fii dili lkacbati kacbada harhkeeda harhkii kacbaduu fadhiyey wnaasu wlxal annaasu dadkuna mujtamicuuna calayhi ay ku urursan yihiin oo de waa saxaabigaa jaliilkaahe cilmiga badan lahaa rasuulkii ilaahayna axaadiid aad u badan ka xambaaray oo kaba xafiday bal sida bukhaari kuba sugan abu hurayra yidhaahaa asxaabtii rasuulka ninga axaadiis badnaa oo cabdullaahi bnu camrin aan hayni ma jirto wuxuu taasna cilo iyo sabab ugaba dhigay isaga waxbuu qori jiray aniguna maan qori jiray anigu waan xafidayay laakiin isagu nin waxa uu rasuulka ilaahay kaba maqlayo qoro ayuu ahaa walow axaadiistiisa haddana dee aan hayna aanay ku gaadhin oo kollay dee kolla masar bay ahayd kolla daaif bay ahayd oo meelihii aada loogu soo cilmi doonayay waa meelihii deegaankiisa waxaa la arkaa inay taas keentay oo aan u deginba laakiin waa ninka axaadiisa badnaa cilmiga badanna lahaa cabdullaahi bnu camr bn alcaas de wax qori jiray balse abi da-uud iyo xadiidkuba yimi iyadoo rasuulka ay niman qurayshi ku yidhaaheen rasuulka ilaahay bashar weeyo dee kol uu matalan cadhaysan yahay iyo kol aanu cadhaysnaynba waa hadlaya mar kastaba miyaad qoraysaa kolkol buu isagoo cadhaysanoon rasuulka ilaahay intuu kaba yar joogsaday waa arrintii uba sheegay ayaa xadiidka waxaa kuba yimi manaa qor fa inii laa aqul ilaa xaqan macnaha xaalada qadabkuna lamid maaha dadka kale ee isagu waa ka xaqa uu mooye wax kale afkayga kama soo baxaya qoran hadda waa saxaabigaas waxaa weye dadka ugu soo urureen waa cilmika qaadashadii faataytum ana waan u imi dadkii baan u imi fajalastu ilayhi ay fajalastu mufdiyan ilayhi waxaan la fadhiistay saxaabigii faqaala wuxuu uhi saxaabigii kunaa waxaanu ahayd maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam fii safarin safar rasuulka ilaahay baanu la soconay maciisaanu ahayn iyadoo safar laiyo safarkii dee tacyiinkiisii xadiisyada inooguma sugnayo riwaayaadka fanazalnaa waxaanu degnay manzilan meel baanu degnay fa mina waxaa naga mid ahaa man yuslixu ruux hagaajinayay khibaahu waa khaymadiisii uu gelayay un waa khiba de adigu oo inta badan waxyaalihii ama dhagortaa geela iyo gaameeladeeda ama suufka ida iyo waxyaalaha ay kaba tolan jireen ee ka samaysan jireen ay dee ay markaasay dee intay udubayo waxaa u taagaan ay siay dee aqaladeeni ama taas oo kale u samaysan jireen taas bay khiba yidhaahaan khaasatan markaa laba udub ama laba camuud ama saddex unu yahay hadduu intaa ka weynaado beyt bay kaba cabiri jireen waana waxyaalahaase dee safar baaba la yahay waa ruuxu halkii uu yar ama harhsanayey gerayeyna ayuu midkood hagaaji barhka dadka qaarkood ay hagaajisanayeen waa la degayey wa mina waxaa nagamamid ahaa man yantadilu ku isagu toog baranayo leebabkiisii buu ganayaa waa isagoo dee tadarub weeye cala aramy leebabkiisii buu ganayaa almunaadala almuramaat bisihaam weeye macnaa yarmi sahma litadarub weeye leebabkiisii ganaya isagoo dee markaas ku tadabaranayo jihaad baaba lagu jiraayo xaggaas baramiga iyo fiicnidiisa iyo de waa isagoo baltoogtiisa si u fiicnaatoba wa mina man yantadilu wa mina waxaa nagaba mid ahaa man shaksi huwa isagu fii jasharih waa wixii dawaabtiisa ahaa ku dhex sugan ee uu daaqa u saaroo daaq geynayey ee dawaabtiisana naga mid bay ahayd lafdigan jashar kolley sheekhu wuxuu kuba dabdiyey bifatxi اljimi washiin jiimta iyo shiinta oo laba fadxiyo waa jashar laba yidhaaho waayo jashrina luqada way timi oo masder ahaan ah marka wuxuu leeyahay markay jashar tahay ee jiimta iyo shiinta la fadxiyo halkana waatu kuba fasirayo hiyo dawaabu latii tarca watabitu makaanaha waa waxyaalihii dawaabta geelba ka soo qaad la daaq geynayo oo aan guryihii kusoo noqonayne meesha iyo halkaas iyadu gelayso horweynkii oo kale bal taasba weeye saasaa sheekha igu sugan waana saa riyaadusaalixiynkana xadiidka waa ku soo arooriya markuu mufradaadkiisa qabanayana waa habka iyo dee sa uu kuba sharxo kitaabkiisa aada u qiimaha badan ariyaad saalixiin saaxib alqaamuus kolley lisaan alcarabiya qaamuus iyo guud ahaan iyo saaxiba nihaayiya dee lafdigan way rogrogaano soo qaadaan waxa weeyaan saaxib alqaamuus hadalkiisa u koobnaa bal haddaan soo qaato wuxuu aljashru iyo aljashar buu kala qaadaa macnaa iyadoo shiinta la reebo iyo iyadoo shiinta la fadxiyo marka haddii shiintii la reebo wuxuu noqonayaa master buu noqonayaayo waa ikhraaju dawaabi ila lmarca waa waxyaalihii dawaabta ahaa ama ha noqdeen jeel ha noqdeen farda ha noqdeen rawaaxisha haba noqdeen oo meeshii daaqa loo saaro uun waa dee iyadoo wixii inta la dareeriyo ama la foofiyo uun taas buu jashri waa shiinta sida dee sheekhu ku dabdiyeyna mahoysa shiinta uu fadxiye bal taasi iyadu waa mid cibaaradiisa markaa waxaa lamid ka tajshiir oo haddii la yidhaha jasharahu iyo jasharahu jashran iyo jasharahu tajshiiran macnahaasay wada leedo waa dawaabtii oo loo saaro xaggii daaqi iyo meeshay daaqaysay laakiin muxuu yihi waa bitaxriik waa tan macnaha sharaxa inoogu suganna haddii la xarakeeyo ujeedadu kolley jiimtu way xarakeysantahy ra-du way xarakeysantahy waa shiinti oo jashar la yidhaaho almaal اladii yarcى fi makani laa yarjicu ilى ahlihi biاleyl wاlqowmu yabituuna maca اibil waa siduu kaba cabiray waa maalka meeshiisuu daaqaya xerooyinkii iyo guryihii ama ehelkiisii dib uguma soo laamayo laguma soo celinayo ama waaba qowmka yabituuna maca libil halkaa geelu daaqayo un baaba dee la degayo guryihii laguma laamayo waxa weeyaan halkaasay uhoyanayaan ama ay baryayaanba bal markaa saaxib albaxr maxuud baa wuxuu kaba cabiraa labada macnoba inay munaasib tahay waa macnahan fatxada iyadoo la yidhaaho waxaa naga mid ahaa kuwa iyagu dawaabtoodii hadday farda wateen ama raaxilaba wateen saaray oo u saaray inay meelaha daajiyaan ine waa dad safaroo degaybe kuwaasna nagaba mid bay ahaayeen de waa macno aada u munaasiba taas laakiin waxay noqonaysaa minhu man huwa fii jashrihi la yidhaaho haddii la yidhaha fii jasharihina waa xoolihiisa qaaliban aan la soo celin midkuba ay markaa kuba sugnaa ee laakiin kolley bal in dee dawaab meelaha intay daaqda aan dib loogu soo celin ama geela aan la soo celin dadkuna dad safara ayin xoolo sidaasa aanay wadeen waa dad intay mardegeen guurayaba ama jihaad u socdo ama wax u socdo kolley malaa macnahan yar jashar waa yar dheeraanayaabe bal waxa adigu ka mid ahaa uun mid isagu dawaabtiisii saare waatan leeya malaa waa macnaha ka wada dhow kaas ama raaxiladiisii ama faraskiisii buu halkii daaq geeyey kaasi ka mid buu ahaa markii la degay mid isagoo leebabkiisi iyo waxyaalahaas ku tababaranaya taasna ka mid buu ahaa mid khaymadiisii hagaajisanayaana iyo halkii uu yar hargeli lahaa bal maalan taasna hagaajisanayaana ka mid buu ahaa id waktigaana haddaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay k dhawaaqihiisii baa dhawaaqay oo muxuu ku dhawaaqay asalaata jaamicatan taas buu ku dhawaaqay kolley labadaba nawowi raximah llahu tacaala wuxuu ku dabdinayaa in la nasbiyo oo labadoodaba marka maxay noqon asalaatana waa iqr ahaan bay ku nasbisanta oo waa ilzamuu asalaata wey waxaa laazimtaan salaad oo u kaalaya salaad jaamicatan xaalay tahay mid dadkii jamcinaysa oo isu keen keenaysa bal taas buu yihi bal markaa dee wakti salaadeed baaba hel ama wakti kalaabay dee waktiga salaadeed inta badan aadaamkii caadigahaa baa la aadaami jiray waa suurtagal wakti kale oo dee rasuulka ilaahay salaad kaleba ha tukiyey inuu khudbeynayo inuu arrintan ogeysiyo ugu yeedhaye asalaata jaamicatan haddii la yidhaha asalaatu macnaha salaadii jaamicatun oo labadiiba la rafciyana waa dabdi iyaduna caadi ah waa mid jaamica ah oo dadkii jamcinaysa salaado mubtadiya khabar lagaba dhigo taas buu yihi fajtamacna markuu rasuulka ilaahay saa yidhi asalaata jaamica ayaan soo ururnay ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inahu shaniye waa damiirkii aan lahayn wax ka dambeeyaa fasiraya jimlada ka dambaysunan lam yakun ma ahayn nebiyu nebi qabli aniga hortay ah ilaa oo uu jiray nebi iga horeeyey kaana waxaa ahaa xaqan waajib ku ahaa calayhi korkiisa an yadulla inuu tuso ummatahu ummadiisa calaa khayri maa kii ka u khayr badan ee yaclamuhu lahum yaclamhu uu og yahay lahum iyaga u og yahay ama lahum iyaga uu tuso oo macnaa nebi kastaba waxaa waajib ku ahaa ummadiisa ee waa wixii loola soo diray waa tabliiqii khayrka iyo xaqa uu gaadhsiinayey waxa khayre uu og yahay inuu tuso uu sheego wayundirahum uu digo oo shara maa kii yaclamuhu uu og yahay ee lahum iyaga dee wixii shar u ahay uu og yahay taasna uu gabandigo taas baa korkiisa ama waajib kuba ahayd dee rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu calayh ambiyadaas buu kaba mid yahay oo isagana waa wax dee xaqi dama isaga xaq iyo waajib kuba ahaa marka wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagoo waxyaala u sheegaya sharna ugaba digaya waina ummatakum ummadiinan haadihi tan ah jucila waa la yeelay caafiyatuhaa caafiyadeedii waa nabadgelyadeedii badbaadadeedii iyo inay dhib iyo shar iyo waxyaalaha ka badbaado taas fii awalihaa bilowgeedii baa la yeelay waa intaa diintoodu ay u toosan tahay umuurahoodii ay u hagaagsan yihiin xaaladoodii dee kale haddii diintoodu ay u hagayo dee adduunyadoodiba ay amni iyo caafiye iyo dad isticer iyo wanaag ay kuba sugan yihiin haddaba fii awalihaa wase yusiibu waxaa asiibi doono aakhirahaa aakhirkeeda waxaa asiibi balaa-un balaayo oo fitan weeye ayaa asiibi doonta iyo wa umuurun umuur tunkiruunahaa aa inkiraysaan umuur aa qoonsanaysaan oo sharcan iyo diin ahaan ku qoonsanaysaan ayaa aakhirkeeda dhici doonta oo asiibi doonta wataji-u barhkood baa dee awalkeedii kaba dhiga intii bal matalan rasuulka ilaahay dabadiina dee abubakar iyo cumar iyo khilaafadii cusmaan oo dee fitantan iyo dhibtii waxay kaga bilaabantay dilkiisii haddaan laba odhan san hore kitaabulimaan uguba soo marnay waatii xadiidkii isaguna xudayfe uun uu kaba dhigay dee cumar iyo matalan fitnada in albaab xidhani u dhexeeyo albaabkiina inuu cumar yahay oo dee weliba albaab la jebin doono macnaa qatlgiisii weeye markaa dabadeedna dee arrintu ay bilaabmayso kolley dee sanadii dambe cusmaanba dhulku waa yar shidmay oo fitantu way socotay meelo kala duwan baanay fitantaasi kaba socotay oo waa waxaa ugu dambayn dadkii is-abaabulayay fitanta waday ugu dambayn ay madiine intay isugu yimaadeen ay khaliifadii cuثmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu ardaahu ay dilaan ay dulmi ay kuba dilaan bal haddaba taas baa iman doonta wadhaji-u waxa iman fitnatun fitno ayaa iman fayuraqiqu uu jilcinayaayo bacduhaa fitanta bacdigeed bacdan barka kale ayuu jilcinayaa oo macnuu waa maxay fitantii dee maaha mid meel ku joogsanaysa fitnaa mar dhacaysa dadkii way ku adkaanaysaa ku cuslaanaysaa mid ay kuba halaagsamayaan bay u muuqanaysaa haddana mid ka dambayso tii kaba weyn baa imanaysa oo waktigii hore ee laga ooyayey ayaabay noqotaa in loo ooyo oo la yidhaha waktigii horeaba roonaayo tanaa tii hore kaba roonayd weeyaano zamankii markii hore laga ooyayey ayaa ama fitantii lagaba ooyayey ayaaba noqonaysaa in looba ooyo la yidhaha tan waaba sitaa xadiidka intiisa dambe inooguma soo socoto waa kuwan fa yuraqiqu bacduha bacdan bal kolley waa riwaayaadkii xadiidkan halkan ay kuma dabdiyeen yuraqiqu imaka yarfuqu oo macnaa sahlani ah iyaduna uu fudaydinaya taasna way kuba dabdiyeen yadfiqu oo macnaa dee yadfacu wayasube bal yuraqiquna wataji-u waxay imanaysaa alfitnatu fitna imano fayaqulu lmu'minu ruuxii mu'minkaaba wuxuu odhanayaa haadihi muulikatii tanitii i halaagaysay weeye tan ba atay aanan kaba baxaynan kuba halaagsamayey uma tankashifu way faydmaysaa wataji-u waxay iman alfitnatu fitna iman fayaqulu lmu'minu haadihi ade waa tan waa tan macnaa haadihi mulikatii haadihi mulikatii baa tan weeye tii aanan kaba baxaynen kuba halaagsamayay bal adigu fitantaasaa iman xag madaxeed bay kaba iman xag xafid maxjar baa wuxuu soo naqliyaa kale waa kitaabka akhirkiisa kitaabulaxkaam oo markuu dee axaadiisa fitanta iyo nbalafti uu isagu u tiiriyo musnadka cumar ee ismaaciil leeyahay iyo meelo kaleba uba tiiriyo in jibriil baa iyimi oo yihi ummadaadan caafiyadeyda dee bilowgii baa lagaba yeele waxaa asiibi doona balaayo ama fitan ummadda mid la fidmaynayay noqonaysaayo in markaasoo rasuulka ilaahay weydiiyo xaggay fidnadu ugaba imanayso ee min qibali umaraa'iha wa quraa'iha waa lafdiga bal waana xaafid siduu soo naqliyo kolley kutubta aan sheegaya ama kitaabka aan sheegaya ismaaciil musnadkiisiya musnadka cumar waa axaadiisa cumar waa xadiis cumar markaas ama uu ururiyey ismaaciil iyabuu u teeriyahay marka fitantii xagga umarada iyo qurada waa culimadoodii dee waktigaa horena alqura waa ninka culimadii caamilkiiyabaaba qura waktiyada hore la odhanaya ama alculama baaba lagu idlaaqaya maha quradan wakana alqura asxaaba majlisi cumara way taasna xadiidkaas ba ahaa waxa weeye markaa xagga umaradoodii iyo taasay ugaba imaneysaa iyo quraadoodii oo umaradiibu de iyagoo xaqii dee iyagii aan gudan ahayn oon insaaf iyo bal masalan laba asaradan laba imanayo insaafkii kaba tegayo markaa taasaa dadkii ay kuba fidnoobayaan fidna xaggaa ugaba iman oo dee ay odhanayaanba ninkani waa daalim waa sidan aan iskaba ridno adhow waxbaa halkaa kaba bilaabmayo fidnaba iman quraadiina qolooyinka caynkaas ee dee dhibtaasi ay kaba imanaysa dadkii laguma fidnaynayo ayay raacayaan oo iyagiina halkaasaa fidno kale kaba imanaysaa taas baa laakiin bal ummadda aakhirkeeda fitan baa asiibaysa ruuxi muminkaana wataji-u lfitnatu fayaqulu muminu hadihi mulikati uma tankashifu wataji-u lfitnatu fayaqulu muminu hadi hadi faman axaba rasuulka ilaahi wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ruuxa jeclaada an yuzaxzaxa cani naari naar in laga fogeeyo wayudkhala aljanata janno la geliyo faltأti ha u timaada maniyatuhu geeridiisu walxaal huwa isagu yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri isagoo mu'mina geeridiisa ha u timaado iimaanka ha daa'imo ha ku sugnaado ilaa uu kaga dhi ka dhimanayo waliyأti ilى الnaasi dadkana ha ula yimaado aladi kii yuxibu uu jecelya an yutaa ilayhi in loolaba yimaado waa xadiida jaamica rasuulka ilaahay jawaamicdii kelimtiisa kaba mid ah oo ruuxii doonayay inuu janno galo naarna ka badbaado horta isagoo mu'mina geeridiisu ha u timaado xagga dadka dhaqankood taasi waa xaqii ilaahay xaggii dadkana baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi dadkiina ha kula mucaamaloodo ha ula yimaado ha kula dhaqmo wuxuu isaguba jeceliyay inay kula dhaqmaan eeg dadkani adun bay kula mid yihiin naftaada oo kale iyo taas bay leeyihiin waxaad leedahay un bay leeyihiin eeguno wixii naftaada cajab gelinayeed jeceshay dadku inay kula mucaamaloodaan taasoo kale kula mucaamalood si dee dee waxa weeyaan laa yuxibu axadakum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi oo kale oo wixii adiguba aada jeceshahay dadku inay kula dhaqmaan taa kula dhaqan haddaad la joogto haddaad u timaado haddaad ka maqan tahay taas wey waa hadal caam ah weeye oo insaankii inay laazim ku tahay inaanu samayn maca annaas waxa uu isaguba jecel yahay isaga cajab gelinaya inay dadku kula dhaqmaan ay kula mucaamaloodaan mooye wuxuu isaguba nacayo inay dadku xaggooda ugaba yimaado ay kula dhaqmaan isaguna dadka yaanu kulaba dhaqmin markaas walyati ila الnaasi aladi yuxibu an yutaa ilayh markaa waaba xadiidka ahaa dee laa yumin axadakum xata yuxiba liakhi ma yuxibu linafsi tafsiil baaba kani u noqonaya tafsiir buu uba noqonayaayo waxaanuu isagu jeceliyay dadku inay kula tacaamulaan kula mucaamaloodaan taasna isaguna dadkaa kulaba dhaqmo wamubaayaca imaam maxalu shaahidku waa halkan ruuxa nin imaama madaxa la mubaayacooda faacdahu siiya safqata yadihi waa baycadiisii uuna safqadu asal kale waa tan tasfiiq oo kale labada baabacoo la iskuba dhufto taas marka cid lala mubaayacoonayo dee waaba la gacan qaadaa taas baa imanaysay baycadi mubaayacadan kale ee wax la kala iibsanayo waa tan iyadana bal matalan la iskacan qaado markaa wax lakala faasaxanayo lakala iibsanayo haddaba isagu siiye weeye faacdahu siiya intuu la mubaayacoodo nin madaxa safqatayadii waa beycadiisii uun siiye weeye xataa ayaanay dhicin ee ahla alxalli waalcaqdi hadday la mubaayacoodaan dadkii kalena tabac bay u noqonayaan waa nin la mubaayacooday un beycadiisu isagana beycadii luqintiisa way kuma sugan tahay faacdaw safqatayadii iyo watamarata qalbi qalbigiisa midhihiisa siiyo waa dee maxabadiisii iyo ikhlaaskiisii iyo ahdigiisii siiya falyudicha adeeco in istadaaca hadduu karayo dee wixii aanu karayn lagumaba kalifaye ninkaa ha adeeco fain jaa hadduu yimaado akharu mid kale oo ninkii baycadii way guntantay mid kalea yimi ole anaaba amiirkii ah yunaasichu doodayo oo la doodayo isagii isagii ninkan ku haysta meeshii fadribuu cunuqa alaakhari kaa kala dila ujeedadu si fitantiisu meesha ay ugaba baxdo sharkiisa iyo fasaadkan uu wadaa meeshii ay muslimiinta ugaba daafacanto dila waxaana sheekhu kuga fasirayaa idfacu thani kan labaad dii ha aqbalina beecadiisu maba jirta ee daafaca o waayo fainahu khaarijun cala alimaam haddii bal matalan markaa aanu quwo iyo sawdo lahayn dee waxaa ku filan un iyadii oon dee waxa weeyaan wixii loo diido laakiin haddii arrintiisa iyo dhibkiisu xarbi iyo qitaal mooye si kale uu ku daafacmi waayo dee waa baaqi weeyaane faqaatiluhu haddii bal markaa muqaataladaasi ay keento qatligiisii wax damaan oo korkiisii ma jirto macnaha wuxuu sheekhu hadalka leeyahy maha macnuu inta soo qabataad markaasba dilo un walow axaadiisa inoo dambayso dile eh haddii dee wixii sharkiisu ku daafacmaye laba yimaada haddii uu qatli la-aan ku daafacmo waa sax haddii cid buu urursadayba koox buu samaystay oo ciidan buu samaystay dee waa nin baaqiyo waa lala dagaalamayaa dagaalkaas lala dagaalamayo haddii ay ka dhalato markaa in laguma dilo khalaas wax damaan oo korkiisii ma jirto oo wuxuu leeyahy in ujeedadu inta lasoo qabto un saas maaha dil eh sharkiisii wixii ku daafacmayaa loogaba jeedaa haddii dagaal meeshii uu laba yimaado ama shar iyadana dee dagaalkii haddii laguma dilo wax damaan oo korkiisii ma jirto weye isagaa baaqiga fadribu cunuqa alaakhari fadanawtu minhu ninkii baa inoo socda waa ninkii cabdiraxmaan ibn cabdirabdi lkacba xadiidkan buu maqlay wuxuu ka maqlayna ibnu camrin markaasaan usoo dhowaaday faqultu lahu waxaan ku idhi anshuduka allaha ilaah baan kugu dhaariyey ilaah baan kugu weydiisanayaa anta koley antaba asalka de waa la maday un adiga ayaa samicta maqlay haadaa xadiidkan min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaba maqlay waa istihbaatun maaha inuu tuhmayey ma aha ee balse u hubsado u yaqiinsado fahwa uu fidiyey oo uu ishaareeyey ilaa udunayhi labadiisii dhagood iyo wa qalbii biyadayhi labadiisii gacmood buu xaggeedii uu ishaaray oo macnaa ibnu camrin ama cabdullaahi ibnu camrin baa labadiisii dhagoodna gacmihiisu saa ugu fiiqay qalbigiisiina gacmihiisaaba waa ku fiiqay labadiisii gacmoodba qaala waxaanu yidhi samictu samicatu waxa maqashay udunaaye labadaydaa dhagood way maqleen wawacaahu uu weeleeye u xafiday qalbi qalbigayguna faqultu lahu markaasaan ku yihi bu ihi haada bnu camika de waa qorayshi isaga ibnu camrine kani waa in adeerka mucaawiya kani waaba kan haddana waa in adeerka mucaawiya yaamuruna wuxuuna amraya an naakula amwaalana inaan xoolaha yaga cunno baynana bilbail bail aan xoolaha yaga dhexdayada aan kuba cuno wanaqtulu anfusana nafaha yagana aan layno wallahu yaqulu ilaahayna wuxuu ku qowlayaa ya ayuha اladina amanuu laa taأkuluu amwaalakum baynakum biاlbaطil ila an takuna tijaaraة can taraadi minkum walaa taqtuluu anfusakum in allaha kana bikum raxiima taas buu yihi bal waa mucaawiya oo wuxuuna amrayaa inaan xoolaha iyaga dhexdaanu cunoonu baadil kuba cuno inaan nafaha iyaga dilnoon barhka iyo barhka kala diloon amrayaa taas buu yihi kalay walaa shuraaxdu hadalay leeyihin halkan eh imaam nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu isagu halkan inooguma fasiray waana hadalkii qaadiciyaad isaga hortiina uu yihi maqsuudka hadalkiisana waxa weeye markuu xadiidkan maqlay ninkan in abd markaa ninkan cabduraxmaan la yidhaha xadiidkan cabdullahi ibnu camrin uu maqlay oo ah inaan dee haddii khaliifo labaad eeg nin baa la mubaayacooday nin ka dambeeyaa yimi oo wixii ku haysta fadrib cunuq alaakhar inaan kaa la aqbalahayn in la celinayo bal hadday arrintu keenaysay in la dilo si sharkiisa loo daafaco labada sharkiisa waxa ka dhalanaya fitana meesha loogaba daafaco loo fogeeyo in laba dilo hadalkaa markii uu maqlay ayaa wuxuu isagu ictiqaadiyey in wasfigan uu ku sifoobay mucaawiyaba uu kuba sifoobayoo dee baycadii cali baa ka horeysay cali ibnu abi aalib beecadiisii baa horeysay walow dee dhici karta waktiyadan uustan lahaa inay intii dee uu caliba la dilay ee xasanna uu ka tanaasulay ee jamaacadii dabadeed ahaydna waa suurtagale dee waktigaa hore inayd ahayd ba suurtagale adigu wuxuu qaatay marka dee beecadii cali kol hadday ahayd tii saxiixad ahayd uu isaguna kaba dambeeyey waaba kan isagii baa wasfigan inuu kuba rumoobayo marka wuxuu deeta u arkay halkan uu leeyahay inaan xoolaha iyaga dhexdayada baadil kuba cuno khaasatan waktiyada dagaaladu ay jireen ee dagaalkii sifiin oo kaleba dee ay iskaga hor yimaadeen ciidankii reer shaam ee mucaawiya watay iyo amiirulmu'miniin cali ibnu abi taalib ee dadkii laba socdiyo ciidankii laba socday ciraaq iyo keyrkeed meelo kaleba kaba yimi markay iskaba hor yimaadeen waxaani ciidankani nafaqay u baahan yihiin xoolo lagu bixiyay u baahan yihiin dadkiina kollay qeyb bay kaba ahaayeenba marka waa say imika halkan inoogu fasirayaan nafaqadan mucaawiya calaa ajnaadi wa atbaaci uu isagu xoolahan uu kuba bixinayo bixarbi cali inay dee noqonayso min akli lmaali bilbail oo kale inay khilaafadiisii buu leeyahay ma saxnabe xaggan kalena dee dadkan kale ee ciidanka lasoo saarayana min qatli anfus iyo dadkiiba barhkood ee nafahoodii dilay inuu amrayaba oo waxa weeye markaa taasna aanu jaanibkaas dee maal maalla aan laba muteen xagga nafaqadii dee waxaan kalena aan laba lahaynba calaa kulli xaalin waxaan leenahay umuurahaas dee waa kolley waa dad ijtihaaday oo bal markaas dee horeynu usoo marray zakiya aan kuba soo marray labadan daa'ifo rasuulka ilaahay inuu ishaarayba markuu khawaarijtiya kaba hadlayay bal masalan dee adna daa'ifatayn ila alxaq iyo alfaada waa ti aan soo marray oo dee khilaafadii markii hore sugnay taasba weeyaane laakiin waxaan leenahay si bal laga soo naqliyey uun hadday tasiirku tahay iyo hadduu wax kalaba yahayba cumar bnu cabdilcaziiz waa dimaa ilaahay subxaanahu watacaala gacmaheena ka nadiifiyey ee markaas carabkeenii kuma wasakhaynayna weeye dimaa ilaahay gacmaheena kaba dhowre shaqaa inaan kuba lahayn marka carabkeenii inaan da markaas waxba kuma wasakhayna falaa nuwaawis biha alsinatana ee waa tuu ujeedo ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu ha cunina amwaalakum xoolihina baynakum idinku dhexdiina bilbail bail ha kuba cunina oo dee sariqadii iyo qasbigii iyo ribadii iyo rishwadii iyo wax kastoon shareecadu banaynba aklu amwaali nnaas bilbatil bay noqon ilaa an takuuna inay tahay un mooye amwaashaasi tijaaratan tijaaro oo saadiratan can taraadin minkum raallinimo xaggiina ka atay kaba soo fulayo wixii dee dadku ay kala iibsanayaane marka la eego xaggii sharcigana waxun dee fasahaadiya aanu soo gelin haddii amwaashiisaa lagu kala qaato oo ruuxii markii hore gacantiisa ay ku sugnayd mooye mid kale ay gacantiisa ku gaadhay taasi waa shay jaa-isa oo tijaaradii mucaawadadii taasi can taraadin ahayd wuxuuna aanu ahayd dee ciwadkan iyo mucawadkan iyo wax dee shareecada xaggeed adu uu kagaba sugan yahay maxduur iyo fasaad uu kagaba sugan yahay aanu ahayd wixii kale laakiin dariiq kale ah ee lagu kala qaato amwaashiibaa taasi layskaba nahiya walaa taqtuluu ha dilin anfusakum nafiinoo barhkin barhka kale yaanu dilin inay ruuxani waa naftaadii oo kale waa jinsigaagii haddaba idinku dhexdiinii ha isba dilin haddii laba idhaa nafihiina haba dilinoo dadkan iyagu isdilayo oo kale naftoodii dilaya taasna iyadna waa macno labadaba inooba qabanaya bal saxaabigan xadiidka warinayay hore cabdullahi bnu camrin aabihii baaba aayadda walaa taqtuluu anfusakum ayaa wuxuu u daliishaday waxaa dhacday kol waktiyadii uu soo islaamay dabadeed rasuulka ilaahay baan filaya ayaa qazwo ama ciidan buu madax ugaba dhigay akaabirtii saxaabadna way joogeen de waa khibradii iyo taa jaanibka uba lahaa dadkii ka horreeyeyna way joogeen ciidan buu madaxu ahaayo markaasa markii dambe lasoo noqday baa deeta waxyaalihii ay sheegeen dadku waxaa kaba mid ah inay yidhaaheen isagoo janaabaysan buuna tukiyey markaas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh abu daawudiya baa wariye ayuu arrintii weydiiyey oo kollay sababtuna waxay ahayd dhul qabowna way tegeen oo shaam bay ku dhawaadhay adna dee waktigaas dhulkaasi waa wada qabow madiina waqooyigeedna kolley way joogaan iyo in ka yar durugsanba waana jilaalkii aad bay uba qabowdahay u ixtilaamay oo wuxuu ka baqday hadduu maydho dhibaata inay u timaado intuu tayamumay baa isagana amiirkii jeiska ah ayuu dadkii tukiyey tayamumka markaas baa deeta wuxuu sheegay rasuulka ilaahay buu arrinkan u sheego intuu yihi dee ilaahay baa yihi walaa taqtuluu anfusakum oo dee taasaan kaba boqda rasuulka ilahina uu qoslon salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nafiina ha dilin oo dee haddaad markii maydho waan kuba dhiban lahaa qabowgaa jirto oo taas bay waa sdk marka waxaan leeyahay labada macnoba berkin berka kale yaanu dirin nafyina ha dirina intaba waynoo shamlina walaa taqtulu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima qaala wuxuu yihi markuu arrinkan ninkeena igu yidhi waxaana odhanaya cabdiraxmaanki fasakata saacatan mudduu aamusnaa uma qaala wuxuu yihi adcu fii daacati illah wixii daacada ilaahay ku adeec wacsihi fii macsiyat illah laakiin wuxuu macsiye hadduu yahay waxaan ku faraya ama adeeday tan uu ku farayo macsiye hadduu yahay dee laa daacata limakhluuq fii macsiyati lkhaaliqba ha adeecin xdثna abubكر بن abي شhaybة وبن نmayr وabو سacيid الشj qalوا xadثna وkic xa وxadثna abو qrayb qال xadثna abو mعaawiyaةa kilaaهma عan الأcmaشh bhada الإsناad نaxوh waa isnaadkii m xadiidkan kaba soo baxnay وxadثnي محamed بن rاaفic qال xadثna abوالمنdir ismاعيل بن cmر qال xadثna yuنس بن abي isحاq الhmdاniy qال xadثna cabdاللahi بن abي الsفr عن عاmr عن cabdالرحمن بن cabdرb الكعbة الصائdي qal bal ismاعيل بن cmr oo sheeka mslim sheekiisa ah abوالمنdir waa nin siqa ah atbaacu taabiciintiina raggii ugu dambeeyey weeye ama qoladu xaafid بن xajar qolada sagaalaad kaba cabiro muslimna xadiidkan iyo xadiid dambeeye oo kolley malaha sayd iyo dabaaixii halkaa inoogaba iman doona ayuu kuba leeyahay kitaabka muslim yunus sheekhiisa yunus ibn abi isxaaqna alhamdani kolley imaamkii weynaaye abu isxaaq asabiici ayaa waxaa dee usro ayaa kolley rag baa kala duwan baa qoyska kaba mid ah oo culimo aha abu isxaaq asabiici yunuskan abu isxaaq asabiici baa dhalay alhamdaniyuna waa dee inay sabiic waa jirib reer hamdaan kamida waa reerka qabiiladiisana weeye alhamdaniyu waa imaamkii abu isxaaq inankanna isagaa dhalay oo bal waxa weeye waana nin isagu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa siqaara taabiciin weeye laba nin aynu kitaabka hore usoo aragno mid imika caawaba aan soo haynay midna marar kale aan soo aragnay baa jiro xufaada iyagu israa'iil ibnu yunus ibnu abi isxaaq iyo ninkan iminkaan soo haynay ciisa bnu yunus ee iminka marka dhaweyd sanad acmash lagaba warinayo inooga sugnaa dhowr ahaa labadaas isagaa dhalay yunuskani isagaa dhalay labaduba rag xufaada itqaan badan weeye oo dee aabahooda way kaba sii xifdi iyo itqaanka badan yihiin bal waxaan leenahay ninkani waa sikaara taabiciin xafid bnu xajarna saduuqu yahimu qaliila waa sidoo kaba cabiro nin saduuqo laakiin waxoogaabaa kolkol qalad kaba dhaca ujeedadu raggan uu dhalay iyo aabihii lama sina ninkani kumana dhowaa laakiin ibnu maciin iyo ibnu sacad iyo cijri iyo way tawsiiqiyeen axmed iyo baa laga soo naqliya ama axmed iyo inuu daciifiyo dahabina hadal yaroo fiican buu leeyaho saduuqun ma bihi ba'sun ma huwa fii quwati miscarin walaa shucba anaa waa nin saduuqoo ba'si kuma sugne laakiin shucbo iyo miscar iyo dee xooggoodii ma lahaa bal inamadiisan xooggooda ma laha o halkaa ma gaadhsiisna muslimna xadiidkeenanin buu ku leeyahy waayo hore raggaysan ama aabihii ha noqoto ama raggan uu dhalay haba noqoto waa rag kitaabka aada uguba badan iyo kutubtan lixda aba kuba badan laakiin isagu xadiidkan buu kuba leeyahay yunus ibn abi isxaaq alhamdani alwaan intaasana wuxuu yihi markaa xadaثana cabdullahi bn abi safar can caamirin can cabdiraxmaan ibn cabdirabi اlkacba qaala abu safarkan kolley horeynu usoo aragnay saciid ibnu yuxmid baa la yidhaha laakiin inankiisana dhowr xadiis buu leeyahay oo malakani uhoreeyo aabihiisa abu safar oo taabici ah horeynu usoo aragnay waa saciid ibnu yuxmid oo isaga waa min rijaali sita waa nin hiqaana caamirkuna waa shacbi marka can cabdiraxmaan ibni cabdirabi alkacbati saaidiye qaala bal intaan laftigaan horta dhameeya wuxuu yihi markaa cabdiraxmaankaasi ra-aytu jamaacatan cinda alkacbati jamaacan kacbada agteeda ku arkay fadakara naxو xadiiث اacmashi markaa acmash xadiidkiisii aynu soo maray ee imakaa dheeraayaynu kaba soo baxnay mid laba mid ah ayuu markaa sheegay acmashna xadiidka dee zayd ibn whabi uu kaba warinaya an cabdiraman ibn cabdiraحman ibn cabdirabi اlkacba waa taa uu kaba warinayay haddaba ismaaciil ibn yunus ibn abi isxaaq iyo dariiqan kaleni kuba sugnay dariiqii hore aan lahayne laakiin imika halkan de cabdiraxmaan ay isuguba imanayaan waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay xadiidkan kaba soo baxnay bal lafdigan asaa'idi baa qolooyinkiina sharaxaysa waxa uu sheekhu leeyahay nusqooyinka muslim oo dhan asaa'idi baa dhacday qadci adna jamiica nusaq sidaas uu kaba soo naqliyey wahuwa kaladun maha cibaaro uu isagu leeyahay waa cibaaradii qaadiciyaadba walow kitaabkiisa hadda lamashaariq heerkaa ma gaadhsiino waa qalad ma idhaha cibaaro taa ka duwan bay cibaaradiisu ayde waa cibaaradiisii uu ku lahaa un ikmaal lmuclim oo wuxuu adigu leeyahay alcaaidiyu alcaa'idiyu ayay nisbadiisu tahay oo waa reer asdi kaba mida ee asaa'idiyu nisbadan muslim haba dhacdee laakiin sawaab maha ayuu leeyahay taas buu yidhi marka n waxaana uu qaalahu ibn اxubaabi wالnasaaba kolley waana sida kitaabkayga aniga igu sugan nuskadayda ibn اxubaab iyo wالnasaaba bal waana sida sharaxa baxrulmuxiid lo idhaa kuba sugan laakiin ikmaal lmuclim markan u laabmay nin keliyuu kaba dhigayo weliba ibn cubaab الnasaabatu ninkaa ina cubaab ee cilmiga nasabka aada u yaqaanay ayaa saa yidhi calaa kuli xaalin bal qaadiciyad saa ha idhaaho ninkaasna waxaan leeyahay aniga ibn xubaab wanasaaba taale laakiin wowda ayaa meesha kaba saaraynaayo waa ninkan ama xubaab hala idhaho ama cubaabe laakiin cilmiga nasabka yaqaanay ayaa arinkan kuba tegay se bukhaariba asaa'idiyu buu sheegay muslimna san baa inoogu sugan ansaabka samcaanina waa sida kuba sugan qolooyinkaasiba saasay isku wada waafaqeen oo bal waxaa leeyahay ninkan asaaidi alcaidi barhkood haba yidhaaheen waa nisbo saasa ama xadiidku waa xadiidka iminkaan kaba soo baxnay bab اmr bصbr cinda ظulm اwulaati waاstisaarihim abwaabtu way axaadiia badan un waana inoo socotaayo dee macnaha guud ee ah in umaradii la adeeco la maqlo jawrkoodii dulmigoodii loo adkaysto wixii macsiya laguma adeecaye laakiin aanay taasi keenin jawrkoodiiyo dulmigoodiiyo aharadoodu inaanay keenin oonay tabriire ama mubarir u noqon in iyagii la yidhaaha waa la ridayaa daacadoodii baa lagaba baxaya taas baa kolley axaadiisa inoo socotay weliba inoo sii socon doonta abwaab kalena inoogu sii socota ayaa macnaha guud yahay markaa bal kolley laqbadu baaban imaka kol haddaan intaas kusoo celcelinoon soo aragnay kuwo kalena ay inoo dambeeyaan bal alfaaduhum baan yar ilaashan doonaan xdثna محamed بن المثنى ومحamed بن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة qال samictu qتاadة يxadiث عan أنس بن مالك عan usayd بن xdayr markaa laba صaxaabiba xadiidka kala warinaya anas بن malik usayd بن xdayr ayuu kaba warinaya isna ansaara ana rajula nin min alansaari ansaar kaba mida ayaa khalaa gooni noqday oo birasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi buu meel gaara la joogsaday oo la khaali noqday faqaala wuxuu ku yihi alaa tastacmilunii miyaadad caamil iga dhigahayn ama zake lasoo guro ha noqoto ama beledba oo waali laga noqdo haba noqotee kama stacmalta fulanan hebelba sidaad caamil ugaba dhigtay miyaanad shaqan isiinahayn oonad caamil igaba dhigahayn faqaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inakum ansaari ansaar gaar ahaan waayo dee khilaafadii may lahayn iyagu satalqowna waana mucjizaadkii rasuulka ilahi iyo shayqaybuu kaba waramay iyo arinku ama amarku inuu keyrkood gacmahooda kuba sugan yahay iyagana libtani laba kulmi doonto dee waa cahdigiisa iyo cahdigaa khilaafada raashidada dabadeede inakum idinku satalqowna waxaad la kulmi doontaan bacdii dabaday asaratan asaro waa iyadoo wixii aa lahaydeen xaqa u lahaydeen dad kale laydinkaga horreysiiyo o aad kaba qadaan fasbiruu taasi yaani wax kale idinku xambaarin adkaysta sabra xataa talqownii ilaa ila kulmaysaan cala alxawd markaasaa insaafna aa helaysaan xaqiinina aa helaysaan ee ilaa aad xaadka korkiisa igula kulmaysaan adkaysta sabra وxadثnي yaحyى بن xabيb بن الxاriثي qال xadثna khالد yعnي بن الxاriث qال xadثna شhuعبة بن الحjاaج عن qتاadة qال smعtu أنسا يxadiث عن usayd بن xdayr أنa رaجuلا min الأنصاar khلى برasuuل الlahi صلى الله عليه وsلم بmثl wa xadiثkii hora laba mida وxadثnي عubaydاللhi بن معاad qال xadثna abي abه معاad بن معاad qاl xadثna شhucbaة bhada اsnaadi walam yaqul ma oran eeg marka intaba saddex dariiqba shucba wuu inoogu sugnaa markii koobaad moxamed ibn jacfar baa shucbo ka warinayay marka labaadna khaalid ibn اxaariث baa kaba warinaya imika markan saddexaadna mucaad ibn mucaad baa kaba warinaya hadda labada hore khalى ana rajula min alansaari khalى birasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam baa ku sugnayd ama riwaayada mucaad ibn mucaad can shucbata wuxun buu sheegay inaynu yidhi alaa tastacmiluni kama stacmaltaya laakiin cibaaradan ama lafdigan iyo ficilkan ah khalaa intaasi kumay sugnayn mucaad ibni mucaad lafdigiisa walam yaqul muu odhan khalaa birasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam baabu ad guud ahaana macnuu waa ta aan soo ogaanay asabru calaa dulmihim wa anahu laa tasqudu daacatu bidulmihim macnaha nimanka madaxda ah inay fasaadka iyo fitanta ka dhalanaysaa ka weynsan horeba uba soo sheegne dulmiga ay laba imanayaani ma ridayo meesha kama saarayo daacadii daacadan aan leenahay waa la adeecayaana maha shay macsiya inuu ku raaco ruuxu fuliyo tii kuma maqlayo kuma adeecayo e laakiin alkhuruuja calayhim iyo khalcigooda ayaa meesha aan jirin weeyo tan umuurahani aanay tabriirinahayn baabun fi daacati umaraai wain manacu lxuquuqa bal daacadii umarada la adeecaya xataa xuquuqdiiba haba manciyeen xadaثna mحamed بن msنى ومحamed بن bشhاr qal xadaثna mحamed بن jaعفar qal xadaثna شhucbat عan simak بn xrb عan calqmta bni wailin الxadramiyi عan abihi aabihi aabihi wail waa صxaabi jaliil wail calqamada horeynuu soo aragnay qaal sأl de horena sanuu soo sheegnay kitaabka xaafid بn xajar taqrib tahdiib waxa dhacay inuu yihi lam yasmc calqamaة min abihi saasaa taqribu tahdiib ku sugan horeanu soo sheegay calqama muu ka maqlin aabihii muslimna waa tanoo way kuba sugan tahay axaadiis kala duwan isagoo aabihii ka warinaya meella waxaabay kuba sugnayd aynu soo maray isagoo yidhi aabbahay baan kaba maqlayo bal saa xaafid ibnu maciniya baa yidhi laakiin arrin maaha sawaabe aabihii uu kaba maqlay can abihi qaala aabihii baa wuxuu uhi sa'ala salamatu bnu yaziid aljucfiyu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam صaxaabi la yidhaha salamatu bnu yaziid oo reer jucfaa ayaa rasuulkii ilaahay weydiiyey saxaabigana waa saxaabi asxaabtii rasuulka kamida waa u wafdiyey wafdi ahaan buu ugu yimi isagiyo nin ay walaalo yihiinba kitaabkeenana dikrigan unbuu ku leeyahy wax riwaayaa kitaabka muslimkuma laha halkani xadiidka isagu ma warinayo xadiidka calqama warinaya laakiin waa su-aal rasuulka ilaahay uu weydiiyey iyo jawaabteed calqama wariya isagu waa hadalqaadkan xuskan dikrigan buu ku leeyahay malaayin kolley abu da-ud oo kale iyo nasaa-i buu xadiid ku leeyahay faqaala ya nebiy llahi nebigii ilaahayow ara-ayta bal waxaad iiga warantaa in qamat hadday kacdo oo qumto oy madaxnoo noqoto calaynaa korka naga umaraau niman madaxa wayas'aluuna na weydiisanayo xaqahum xaqoodii wayamnacuuna noo diidaya xaqana xaqay lahaayena daacayo samciga waynaga dalbayaan iyo wixii dee hawle loo diraya wixii ay qaad adigu bal umuurihii iyagu ay lahaayeen annagana xaqayagii way noo diidayaanoo wixii aanu lahaynay kaba mid tahay dee xoolaha imanaya khanaa'im iyo fay iyo waxyaala ahaa dee ciddii bal matalan qismadoodii iyo waxoodi qeybtoodii ay kaba helaan iyo wixii kaleba ti way naga qadinayaan oy nagaa mancayaan maxay fama taamuruna maxaad amraysaa yas'aluuna iyo yamnacuuna kolley labadii nuun laba nuun baa ficilkani lahaa midi waxa weeyaan waa nuunkii nuunu rafci waa ficil marfuuca midna waa nuunka nuunulwiqaayo laba yidhaaho markaa mid ahaan baa go-an barhkood nuunta rafciga go-an ba yidhaahaan waana meel dee la gooyo oo walow dee jaa-is ay tahay halkani aanay waajibayn sida naasib iyo jaazimku marka ay galaan la gooyo oo kale ama nuun tawkiidkii dee ay asaqiira ay gasho ficilkii ay labadooda kulmaan se barhkoodna waxay leeyihin maya nuunulwiqaayihii baa dhacsan oo nuuntani waa nuuntii rafciga nusqeynka qaarkoodna yas'aluunana iyo yamnacuunana baa dhacdo iyadoo labaduba ay joogaan fama taamuruna maxaadna amraysaa faarada canhu rasuulka ilahi uu kaba jeestay uma sa'alahu mar labaad buu weydiiyo faarada canhu umuu jawaabin ala suurtagal intidaaran waxyi iyo ama bal matalan de ama arrin kaleba uma sa'alahu fi thaniya aw fi thalithati mar labaad ama mar saddexaad dee kolley mar labaad uu jiray mar saddexaad buu haddana weydiiyey fajadabahu ashcahu bnu qaysin saxaabigii alashcat bnu qays oo meesha joogaa ninkii soo jiiday wuxuu diidayey inuu sii wado unay dhici karto rasuulka ilaahay ba dee taa inu kaba cadhoodaba wa qaala waxaanu yihi markaa rasuulka ilahi baa yihi weye salawaatu ullahi wasalaamu aleyh si riwaayadda dambe inoogu soo socota ismacuu maqla waa jawaabtii hadalkiisa maqla wa adiicuu yeelana oo macnaa waxaa idin leeyihiin aan macsi ahayna ku adeeca fainamaa calayhim korkooda waxa ah ma xumiluu wixii iyaga lagu xambaaray lagu kalifay kaas waa wax loo raacayo lagala xisaabtamayo wacalaykum korkiinana waxaa ma xumiltum wixii laydinku kalifay oo taas baa waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna shabaabatu qaala xadaثna shucbatu can simakin bihada isnaadi milahu qaala wa qaala waxaanu yihi riwaayadiisa fajadabahu waxa soo jiiday ninkii alashcatu bnu qaysin faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi ismacuu maqla waadiicuu fainamaa calayhim ma xumiluu wacalaykum ma xumiltum macnuhuna waxa weeyaan ilaahay subxaanaه watacaala nimankan wulaada ah ama madaxda wuxuu ku kalifay laazimiyey cadaalad inay dadkii ku dhaqaan iyo cadli laba yimaadaan iyo xusn ricaaya waa ricaayo iyo siyaasiya maamul wanaagsan oon eexasho lahayn in waxa weeyaan aharo aan lahayn dee bal taas dadkii in lagu dhaqo taas waa wixii laguma kalifay waa mid iyaga waa xaqoodii waa wixii korkooda ah dadkan almuwala calayhim ama raciyadiina maxaa lagu kalifay waa aaaca wa xusn nasiixa samigiian daacadiina iyo xusn nasiixa marka rasuulka ilaahi wuxuu salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidka inoogu sheegayaa nimankii umarada ahaa hadday ilaahay caasiyaan oo wixii iyaga korkooda uu ka saaray ee iyaga uu ku kalifay ay taas kuba caasiyaan oo dadkii markaa cadaalo ay ku dhaqi waayaan oo isaarkan iyo ikhtisaasan iyo wixii dee guud ahaan la wada lahaa inuu inuunna gooni noqoto inuun ay kaba faa'iidaysato oo xuquuqdii dadka ay iyagu u qumi waayaan maxay tahay dadkii maxaa la odhanayaa ma ka hortagalani falaa tacsulah antum fiihim idinku haddana ilaahay caasiino figinoo idinku iyagu xaq baa korkooda ah waajib baa saaran idinkana waajib baa idin saaran haddii waajibkii saarna ay kaba soo bixi waayaan idinku waajibkii idin saarnaa ka soo baxa idinku waajibkii idin saarnaa ka soo baxa sababto ilaahay subxaana watacaala mid kastaba uu isaga ka abaalmarinaya wixii dee isaga korkiisa ahaa iyo wixii kuba camal falay xuquuqda ay gudan waayeen iyo waajibkii iyaga saarnaayo ka tegeenna yaanay noqonin mid idinku xabaarta inay idinkuna waajibkii idin saarnaa aad kaba tagtaan taas baa xadiidka macnihi waana axaadiis horeynu soo marnay macnaheed kuwana waynoo socon doonaa wallah subxana watacaala aclam